alxamdulilah rab اlcaalamiin wsala allah wslam cla nabiyina mxamed wcla alihi wsaxbihi ajmaciin walaa yubdilhumaa shayun walaa yanquduhumaa laa yubdilhumaa shayun shayn ma burinaayo xajkii iyo jihaadkii waay labadaas wax burinayaa ma jiraan walaa yanquduhumaa waa isku mid yubdilhumaa iyo yanquduhumaa waa isku mid wax burinaya lama arka waay weligood sidii ay u sugnaadeen ayay u sugnaanayaan ilaa qiyaami saaca tamaaniya wasabcuun wa nuuminu waan rumaynaynaa bilkiraami alkaatibiin kuwii wanaagsanaaye wax qoraayay oo malaa'igta ka mida waan rumaynaynaa fa in allaha allah qad jacalahum wuxuu ka dhigay xaafidiina kuwa ilaaliya calayna annaga dusheeduu ka dhigay marka sidaa darteed ayaan rumaynaynaa tisca wa sabcuun wa nu'minu waan rumaynaynaa bimalaki lmowti lmuwakal malaku mowtkii loo wakiishay biqabdi arwaaxi alcaalamiina caalamiinta ruuxyaashooda qaadisteeda malakulmowtkii loo wakiishay waan rumaynaynaa sharax qultu waxaa leeyihuu haadaa huwa ismuhu fi lqur'aani midkan ayaa magaciisa ah qur-aanka dhexdiisa yacni qur-aanku wuxuu ku magacaabay malakulmowt oo ku magacaabay wa amaa tasmiyatuhu bicasraa'iil ku magacaabidda lagu magacaabayo casraa'iil kamaa huwa shaa'icu sida ku faaftay bayna annaasi dadka dhexdooda falaa asla lahaa falaa asla lahu asal ma laha magacaas magacaabidda asal ma laha wainamaa huwa min alisraa'iiliyaat wuxuu ka mid yahay israa'iiliyaadkuu ka mid yahay waxyaabaha israa'iiliyaadka ayuu ka mid yahay oo reer bani israiil ay sheegi jireen laakiin aan diinkii towraad walaa kan islaamka midna aan markaasi ka haysanin bilmunaasiba ayaantan waxaa maaragtay soo baxday daahiro la yidhaahdadaa maaragtay tartan loo samaynaa maaragtay cilmiyad loo samaynaa oo dadka lagu weydiinayo magacyo israa'iiliyaada iyo lagu warsanayo war waxaasay iska daayeen wixii saxiixa oo diinka xaqa ah dadka haddii la rabo ha lagu tartansiiyo laakiin israa'iiliyaadka lagu tartansiinayo oo matalan su-aashii shalay iyo maantaba lay weydiiyey ay ka mid tahay nabi muuse hooyadiis xal la dhihi jiray alqur-aan ma tadaraqa ilaa ismi haadihi ilmara haweentaas magaceeda qur-aanku ma aadin sunnadana ma sheegin manana la ku kalifin annaga ya waxaana la sheegay keliya annaha kaanat umma muusa calayhi salaam inay sida aayada naloo sheegay naktafi bi hada intaasa isaga kaaftoomayna israa'iiliyaadka ummadda lagu luminayana yaan la tarwiijin ha waxyaabahaasoo dadka la weydiiyo waxay keeneen inay dadku ihtimaam siiyaan israa'iiliyaadka waxaasna waa wuxuu nabiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tukadibuuhum walaa tusadiquuhum hana u rumaynina hana u beeninina wuxuu nala yidhi waa ha waxbaa ku falin waktina isa kaa qaadin dadka haddii waxa lagu tartansiinayo xaqaa'iq waaqaca oo jira ya oo sugan oo saabida ha lagu tartansiiyo ayadaa cilmi ku filan ayadaasama la dhamay karinba goormaa israa'iili annaga wakti aan u haynaaba islaamkiia ma bara laanahay oo aqoon laanahay saxiixa ah marka wax asala ou leeyahay magacaas casraa'iil la yidhaha ma jiro haa magaca uu leeyahay malagaas waa malakul mowt malakulmowt a qur-aan ku magacaabay linusamihi bimalakilmowt anaguna wanatakhallaq biakhlaaqi alqur'aan wa aadaabi amaaniya waa amaaniin amaanuun aan dhaho waa kii fikradii sideetanaad wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisana waa rumaynaynaa liman kaana lahu ahlan qofkii ahl u ah cadaabulqabrigaas inay ku dhacayso waan rumaynaynaa iyadana sharax yacni min alkufaari wuxuu u jeedaa sheekhu dadka ahalka u ah min alkufaari oo gaaladii ah wa fusaaq almuslimiina muslimiinta faasiqiintooda ah walawalkan hore oo gaalada inay cadaabulqabri la kulmayaan ah maqduucun bihi mansuusun caleyh fi lqur'aan waa mid la gooyey oo la cadeeyey qur-aanka lagu cadeeyey ahe ya adkhiluu ahla fircawna ashad alcadaaba le ahe qur-aanku saasuu yiri ahla fircawn geliya cadaabka kiisa daran geliya le marka qur-aanka cadeeyey inay gaaladu cadaabulqabri ay mudanayaan oo la marsiinayo walaakharu kan kale oo fusaaqda muslimiinta ku saabsanna kadalika saasoo kale way asaguna wawa mansuusun calayh isagana waa la cadeeyey fi axaadiida kaiira axaadiid fara badan baa lagu cadeeyey oo balaqad gaaraysa xadda tawaature tawaaturka xadkiisa gaaraysa kamalakana shaarixu wagayruhu sida shaarixa iyo kayrkiisa ay sheegaan fayajib alictiqaadu bihi in la caqiideeyo ayaa marka waajiba ahe cadaabulqabrigaas inay la kulmayaan cusaada min alkufaar wa fusaaq almuslimiin ya inay la kulmayaan in la caqiideeyo ayaa waajiba walaakin laa yajuuzu alkhawdu fi takyiifihi ma banaana in lagu dabaashaa kayfiyadiisa id maxaa yeelay laysa lilcaqli caqliga uma sugnaanin wuquufun istaag calaa kayfiyati kayfiyadiisa uu ku istaaga uma sugnaanin caqliga washarcu sharciguna laa yaati lama yimaado bima tuxiiluhu lcuquulu waxay caqliyaashu ay mustaxiil ka dhigayaan sharcigu lama yimaado wax caqliga aan ku suuragelayn sharcigu lama yimaado sidiisaba walaakinahu qad yaati inuu la yimaada dhici karta bima taxaalu fiihi lcuquulu waxay caqliyaalku ku wareeraan inuu la yimaada dhici karta sharcigu fayajibu tasliimu bihi in la sallimo oo la dhiibo oo la ogolaado ayaa waajiba cadaabulqabriga watajidu bacd alaxaadiid almushaar ilayha axaadiidta la tilmaamay qaarkeed ayaa keenaysaa fi shar sharax wa fi sunati iyo sunada kitaabsunna libni abi caasim raqam ثمانمية ثلاثة وستين إلى ثمانمية سبعة وسبعين بتحقيقه وتخريجه أيها الشيخ حقيقين تيدي هي تخريجين تيدي أيها المهرية وهي أحاديث waxaa ka mid a xadiidka taqaaneen labadii nin oo qabrigooda uu nabigu soo maray oo uu geedka laanta inta gooyey uu ku taagay oo uu yiri markaa kadib inahumaa la yucadabaani waa la cadaabaya fi qubuurihima qubuurtooda waa lagu cadaabaya labadaa nin midkood kaana yamshi binamiima dadku isku diri jiray midka kalena kaana laa yastatiru can ilbawl kaadida iskama ilaali jir ha kaadida ayuusa iska ilaali jirin oo faniinkeeda ayuu daysa jiray ma iska dhowri jirin meel munaasiba kuma kaadsi jirin hadday soo gaartana iskama ilaali jirin adigu dadaal kamaba qabinba kaadida inuu iska ilaali jiro axaadiidkaas waa ka mid axaadiid marka bacd annaas aw bacd almuslimiin oo inkiraaya maaragtay cadaabulqabriga waa qoom baadiyeysan waayo kuwaas sida nimanka caqlaaniyiinta la yidhaaho maaragtay oo ku taasiray madrasadii maxamed cabdahu iyo raggii maaragtay ka dambeeyey caqlaaniyiinta la yidhaah oo inkiraaya nimankaas waa niman lunsan wa hadaahum allah wasu'aalu munkarin wa nakirin fii qabrihi can rabbihi wa diinihi wa nabiyihi calaa maa jaat bihi alakhbaaru can rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam waxaan kala rumaynaynaa bisu'aali munkarin wa nakiir munkar iyo nakiir su-aashooda ayaan rumaynaynaa fii qabrihi ay ku su-aalayaan qofka qabrigiisa can rabbihi rabbigii abuurtay ay ka weydiinayaan wa diinihi diintiisa ay ka weydiinayaan wa nabiyihi nabigiisa ay ka weydiinayaan calaa maa jaat bihi alakhbaaru sida ay akhbaartu ku timid can rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle xaggiisa ay uga timid marka munkar iyo nakiir mid walbaa la yidhaah maan macnaheedu hadii laysku cadfay in mid kasta midna munkar le midna nakiir la yidhaha maaha labadooda mid kasta munkar nakiira la yidhaha ay waa kaas saas ogow waa mid la inkiro waay oo aad loo inkiro yani sida ay u yaalin ayaa qofku inkiraya marka munkar iyo nakiir mid kastoo labadooda kamidaba waaya شرح وهي متواترة أحاديث اسمها متواتر كما ذكرت آنفا سنة مالدة وكشها إلا تسمية الملكين بالمنكر والنكير موية مع عابد الله لما مع منكر يا نكير موية ففي حديث حديث باكوس بإسناد حسن وإسناد كيس حسن يعني كما في صحيحة 1391 سنة كتاب آه وعن الصحابة رضوان الله عليهم على ما جاءت به الأخبار وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيوه وعن الصحابة بس لك كلمة أصحاب رسولك رضوان الله عليهم واحد وثمانون والقبر قبره روضة وبير من رياض الجنة بيرها الجنة كمدة أو حفرة أما وقد من حفر النيران قدت كنار كمدة هاي لا لا بدو يوم قبنا ساس وياي قبنا بيرها وياي بيرها الجنة كمدة قبنا قد قدت كنار كمدة أيوه وياي شرح هذا قطعة من حديث الأخرجه الترمذي كان وقيب كمدة حديث ترمذي وريي عن أبي سعيد الخدري وكور بلسان مرفوعا حاليا مدى رفعي بسند ضعيف وكوريي والضرف الأول ضرف كهرة أخرجه أبو يعلى يا وريي ضرف كهرة وفيه دراج نقل إرادة كسغن دراج كما في المجمع مجمع سلا مارت مجمع كسغن مجمع مارت نور الدين الهيثمي مجلدka saddexaad konton iyo shan safada ah waa waa duu manaakira daraajna manaakir nin u saaxiiba wa ha nin axaadiis manaakira wariyey wa ninkaas tamaaniya wa itnaan wa samaanuun wanumin waan rumaynaynaa bilbacsi soo saaridda waan rumaynaynaa in la soo saarayo makhluuqan markay dhintaan dibadeed waan rumaynaynaa wa jazaa'i lacmaali acmaasha abaalmarinteedana waa rumaynaynaa biyo yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha laysku abaalin la abaalmarinayo acmaasha walcardi bandhigana waa rumaynaynaa dadka in la bandhigayo xisaabkana waa rumaynaynaa ay oo dadka wanaagsan waay waxa bandhig kale waa la xisaabina dadka xunaa leh oo la xisaabinayo waay ay xisaabkiina waa rumaynaa bandhigiina waa rumaynaynaa bandhigu macnaha xisaab la-aan waay ha laakiin xisaabka waa la xisaabtamaya وقراءة الكتاب كتاب كي أخرنتي سنة ورميننا لأن القرآن كيري اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ورميننا مرك والثواب أبا المرنتين ورميننا والعقاب عقاب كان ورميننا والصراط ورميننا جدكينا ورميننا لمرأي والميزان ميزانك أعماش اللي سارة أنا ورميننا أعماش اللي ميزان أيوه حسن كده يسيء هذا أي روى الرمين شرح مية ثلاثة وثمانون والجنة والنار جنة النار تنا مخلوقتان ولما لا أبو ريوة لا تفنيان ما دمانا يعني هذا دولي ولا تبيدان مربع بايا واسكم من معنو تفنيان تبيدان واسكم معنوي آه. شرح يعلم أن النار في الآخرة naarta aakhiro naaraani laba naarood inay tahay naarun tafnaa wa naarun tabqaa abada naar dhammaanaysa iyo mid weligeed dhaanba noqonaysa laa tafnaa oon dhammaanayn faluulaa tan hore hiya naaru lcusaati almudnibiina min almuslimiin waa naarta dadka caasiyaalka oo dembaabay oo muslimiinta ka mid a walukraatan kalena naaru lkufaari waalmushrikiin waa naarta kufaarta iyo mushrikiinta wa هذا خلاصة ما حرره ابن القيم كان ونوحي يسافقي وحي وعديي ابن القيم في الوابل الصيب كتاب اللي لو وهو الحق الذي لا ريب فيه وحق أنشك كجر وبه تجتمع الأدلة أسرع أي أدلتنا أي كل مايان أدلته أسرع كل مايان فلا تغتر حكو كتسومن بما ذكره الشارح شارح روحي وشغى حكو كتسومن هنا ماشي كوكوشا وابن القيم إيه ابن القيم وكوشا في شفاء العليل وحد الأرواح ومما قد ينافي وأيضا كنت إنه أنفيه هذا متكن أنفي الذي مثل رخصته عن سوق وبي فإنما لبدون لم يتبين لم يتبنى ذلك arrinkaas munaafaadka keenaya ma aysan isu nisbaynin labada sheekh ibnulqayim iyo shaarixu isuma nisbaynin walaysa fiihi ayu daliilin sariix daliil waxa ah oo cadna kuma sugna oo saxiix saxiixa oo yadullu tusaya calaa fanaa'i naari lkaafiriin gaalada naartooda dhammaante dhammaadkeeda tusinaya wallahu tacaala allana sarreeye كما قال السدوي في أهل الجنة الجنة وخير لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين laa yamasuhum taaban maayo fiiha jannada dhexdeeda nasabun daalku taaban maayo wamaa hum ayaguna ma aha minhaa jannada xaggeeda bimukhrajiina kuwa laga bixiyo maaha jannada lagama baxsho dadka oo maaragtay wanaagsan ahlu jannaha sida uu ahlu jannaha ka yiri ayuu gaala ka yiri midla sidoo kale filkaafirina gaalada wamaa hum bikharijiina min annaar ayagu kuwa ka baxaya naarta maahan وما روي عن عمر وغيره ولغوري عمر يا غير كيس لا يصح إسناده إسناد كيسنا ما أنصحيه كما بينت سنكو عدي في تعليق تعليقك على شرح عن تعليقه تعليق شرح علي بن أبي العز لكتاب التحاوية سنكو تعليقي وكو عدي أنكو برارجي ما انصحي اسناد في التنبه برعرب كفيو ثم في الاحاديث الضعيفة قلنا انكو حتى هي احاديث الضعيفة المجلد الثاني 606 606 الى 607 وسيصدر قريبا باذن الله وانا مرت الصبح دونا مجلد كاش مردو اذا كعلا دكو نغطو معلق روحو كيري اه كتابكم والله مطبوع من مطبوعات مكتبة المعارف مكتبة المعارف مطبوعات كده كم جاب واحد دعم عليه فقد صدر من هذه السلسلة إلى الآن سبعة مجلدات مركز كتاب قال ألف أيوة أي مركز شفتي سلسلة الأحاديث الضعيفة أي سبعة مرة كذب ولا دمي كو يلا باتن أي مرس ألقو دمي كو يلا باتن مجلد أي ألقو دمي كتابك سلسلة الأحاديث الضعيفة أي وأن الله تعالى مجد وحوي يعني ما متحوى أن الله على وحن كلا رمينا أنه تعالى سرية خلق الجنة جمالين أبوري والنار النار تنو أبوري قبل الخلق خلق هرتوت وأبوري كنتو سمخلوقا أبوري وخلق وهو أبوري لهما جنة النار تنو أهلا أهل وأبوري نتبو أبوري مخلوق بو أبوري من جن وإنس فمن شاء منهم qofkii ayaa ka mid oo doona ila aljannati faman shaa minhu qofkuu doono oo minhu ayaa ka mid a ila aljannati jannadu aadinaya fadlan minhu fadli xaggiisa ka adxaalu yahay oo uu ku tafadulayo ee wax lagu leeyahay aysan ahayn waman shaa ninkuu doono minhu ayaa ka midana ila naar naartuu aadinaya cadlan minhu cadaalad xaalay tahay iyaduna uu ilaahay cadaalad samaynayo ee uusan qofna ku joorfalaynin oo qof aan mutaysanin uusan naarta geynayn wa kullun mid kasta oo ka mida dadkana makhluuqa yacmalu waa camal falaya limaa kad furiqa lahu wixii looga faaruqay ayuu camal falaya wixii looga faaruqay oo loo qoray ayuu camal falaya sharax يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم وعد الماما يا قولك النبي صلى الله عليه وسلم فرغ الله إلى كل عبد من خمس على أدان كستا شن وأدميي شن وحيابوت وأدميي ميلبو أوغو كوري من أجله كو مرشي سوقت ودمانيو ورزق رزق رزق لابا وعو رزق هلا يوال يا wax kasta risqaa ku saabsanaado cilmi iyo camal wuxuu rabaa ah wixii risqi baa u ah kii helaa la yiraa waa u qoran tahay waxdarihi raadkiisana waa u qoran tahay hadda wax ka reebayo wixii uu reebayo yaa oo adduunyaha uga tegayo ayagana waa qoran yihiin oo min camalin wa awlaadin wamaa ilaa dalik wa aahaarin xasana wa sayi'a kulli waa qoran yihiin ومضجعه ماشي جيبسانايو ayana waa u qoran yihiin ha haddau jannada gurigeeda jiibsanayo iyo hadduu naarta gurigeeda jiibsanayo wa shaqayan mid dhurdarsaday ow saciidin ama mid dhuroobay ayana waa laga faaruqay ha waxa uu la kulmi doono waa looga faaruqay waa u qoran yihiin waa ka وهو حديث صحيح مخرج في المشكاه والسنة وأحاديث صحيحة والوصى صاري مشكاتك إيوم كتابك السنة اللي يراه ابن أبي العاصم وليه 300 وثلاثة إلى 309 والأحاديث أحاديث في معناها معنية كسرا كثيرة معروفة وهي فرمانتها ولا يكانا wuxuu yidhi alimaam daxaawi wasaa'irun ilaa maa khuliqa leh wuxuu ahaanayaa oo u tegayaa wixii loo abuuray jannadii haddii loo abuuray jannadiiyuu tegayaa wey haddii loo abuuray naartiina naartiiyuu tegayaa haddii loo abuuray inuu madaxweyne noqdona madaxweynenimada u tegayaa haddaan loo abuurin oo isbasiininimo loo qorayna isbasiinigu noqonaya haakada haakaas kulli hawshaas waa laga faaruqay wa ha marka wax sidaa looga faaruqay yaa inaan isku xagxagano oo isku dilno oo isku rafaadino arrintu maaha ha waaba laga faaruqay sataatiika waa ku imaanaysa hadday madaxweynenimo kuu qoran tahay waa ku imaanaysa tii ku timaadaa la yidhaah ya hadday malaayiin qof inaad daadido kaliya oodan madaxweyne helin kuu qoran tahayna malaayiinaad dhiigooda daadee madaxweynena heli mayso ay waa ka waktigay kugu kugu ekaanay adiga waa ka marka waa laga faargo umuurtaas inaan dalabkayaga wanaajino anala ka raasmi nabigu yiri ay ina ruuxa alqudusi nafasa fi ruuxi anahu lan tuwufiya nafsun xataa tastakmila risqaha faajmiluu talaba ay ruuxul quduska ayaa qalbigayga ku afuufay in aan naf la oofsanaynin ilaa ay dhammaystirato risqigeeda ilaa ay dhammaystirato war naftu kaama dhacayso billah calayka adoon helin madaxweynenimadii ilaahay kuu qoray yaa kaa dhicmaa naftu waa soo gaareen ha hays dhibin dadkana ha dhibin ha kii halaal ugu yiraa ya haddaysa kuu qornayna weligaa arki maydo ya marka taa maxay keenaysaa maadaama sidaas oo nabigii leeyahay wuxuu nabigu noogu daray faajmilo dalaba wax doon ka wanaajiyo yiri marka si wanaagsan wax u doona ha risqigiina waa helaysaane si wanaagsan wax u doona intaas waxaad ku dartaa ya haddii waxaan ilaahay kuu qoray asbaabtaad ku heli laheed aa lagu sahla ha asbaabihii dhan aa lagu wada fududayna meel kastaa lagaaga keena ya meel kasta a lagaa keena maalin nin oday oo sheekaynaya wuxuu yidhi waagii xornimada la qaadanayo yiri baar meeshaas ku yaallo fiyaab la yidhaah a dadku badanaa fadhiisan jiro yiri dadka waaweyn oo umuurahaas ka sheekeeya ninkan wuxuu yidhi maxamed siyaad ay kula ah meel dadka dhan ka dambayda oo safaaradda hindida xigta oo kursi keligiis ku fadhiisan jiro asoo okiyaalo madow keligiis oo meeshaas okiyaalo madow la fadhiisan jiro hal qof lama sheegaysan jiro qof keligii ah waaya hal qof ya halkaasuu isa fadhiya meeshaas looma dhaaf dadku inta kale meeshaan ala dhoomaya waa lagu bulaamaa hebela madaxweyneen noqon doonay xornimada marka la qaato saasaa dhici doontay qabiil hebla wasiirkaasa usoo baxayay midkaasa xagga fadhiyay bulaan aa lagu jiraa seejooyinka saa loo qaybsaay degmadaan anagu helaynaa waxa waxa maanta bulaan lagu jiro iyo wax ka daran lagu jira weligeed dadkii meeshaas bulaanayay hal qof oo kamida oo istiri lama arko yiri ninkaasaa madaxweyne noqaaya meeshaas fadhiya qof istiri lama arko ya calaama ilaahay ninkii asagaa meesha fadhi jiro okiyaalaha madoobay waxay kaandooreen oo labaatan sanana xukun ay kaandoor ya huwa nafsu xataa isma lahayn madaxweyne noqaay ya maba islaanba islada waxa gelay waxa quus oo joogo quus oo joogo dadka caamra dad rajo weyn qabay ayaan qayl qayl yahay asagoo laakiin qaanida waa quus halka iska faris ya marka billah calayka baasha waa ku imaanaya ummadda halayn dadka ha dhibin ha tii ku timaada layidha waa lagu soo bixinaa waa lagu geynaa wasaa'ilka dhanaa lagu sahlaa kuwa hadda jooga naftooda qabla ayaamin meeshii hadda fadhiyaan isma lahayn waa tegaydi ya qabla ayaam qalaa'il maalmo yar ka hor waa tegaydin isma lahayn haddana meeshii ay maaragtay islahaayeen heliba maydiin ama meel ay islayiin hadda wayba ka fiicantay fadhiyaan sooma ya marka umuurtaas waa la qadaray waa la dhameeyey qof kasta waxaa la rabaa oo muslimah aliimaan bilqadaa walqadar ujeedadiisu maxay tahay war inaad ku kaaftoonto oo wixii alla kuu qadaray inaad helaydo inaad rumaydaan la rabaa adigoo leh waa rumaysanahay ayaa haddana waxaa kaa muuqata inaadan rumaysnayn tasarufaadkaaga marka la fiiriyo iyo sidaad uhunguridan tahay jashaxa kugu jira adiga dhan boobka aad hayso oon isleedahay ka gaarsii ka gaarsii inaad weydaa dhici karta aan isleedahay oo aan isleedahay midkaan maanta ka ku hor jooga haddaan iska wareejin kan helimayb markaasa waxaa la samaystay waxaa la samaystay waxa la yidhaha ikhtiyaaraad siyaasiya tasmiya daakhiliya wax la yidhaha la samaysta oo raggii saaxiibada ah iska nin walbaaba ninka kale uu sifaynayo uu leeyahay alla ilaah ninkan horumari bixi kan bixi kan intaasaa laysu adeegsanaya dadkaas alqadaa walqadar ma rumaysana laga yaaba ha ama hadday rumaysnayn waa daciif waay dofyahaye marka aliimaan bilqadaa walqadar macnaheedu waxa waaye inaad ku kaaftoonto in ilaahay wuxuu kuu qadaray aada helayso wuxuu alla kuu qadarinna aadan helayn ha idan tallaabada orgaansit oka arbaca thamaanuun waalkhayru washaru muqadaraani cala alcibaad khayrka iyo shartuba waa lagu qadaray addoommada khayrka iyo sharta waa lagu qadaray addoommada khayr haddaad samaynaysid iyo haddaad helaysid waa lagugu qadaray shar haddaad samaynaysid iyo haddaad shar ku waafaqayda waa lagugu qadaray ha shartu waa kugu dhaca lagugu qadaray adiga hay marna ku gafi mee hamsa wathamaanuun walistidaacatu istidaacada awoodda allatii yajibu bihaa midda oo sababteeda ku waajibayo alficlu samayntu ay ku waajibayso ya waaqimu salaata ficil lagaa raba sooma wasuumu ramadaan soo ficil lagaa raba ma ya walaa taqrabu zina waa ficil lagaa raba inaad ka harto sooma ya walaa taqtuluu awlaadakum waa ficil kaloo lagaa raba sooma ficil sidiisaba lagaa rabo ama kaharid ama samayn lagaa rabo istidaacu ka waajibaa in awood loo leeyahay ayaa la rabaa ficilkaas asaga ah oo waajibka in la sameeyo awood in loo leeyahay la rabaa laakiin midka nahyiga sharcigu ma sheegin ficil manhi ah oo la reebay oo aan la awoodi karin lama sheegin ay idaa amartukum bishayin faatuu minhu ma stadactu waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuu minhu ka fogaada lagu ka dheeraada marba haddii la reebay ka dheeraw waad awoodaa inaad ka dheeraato ha khamrada ha cabinaa lagu yiri inaadan cabin waad awoodaa ha zinaysan inaadan zinaysan waad awoodaa dadka ha dilin inaadan dilin waad awoodaa ya xaaraanta ha cunin inaadan cunin waad awoodaa ya awoodaad uleeda laakiin amarka ayaa wuxuu rabaa istidaaco ku xiran oo qur-aanku ku yidhi fataqullaha ma stadactu sunnaduna ku tiri faatuu minhu ma stadactu waxaad awoodaan kala imaana amarka ha walistidaacatu awoodi allatii yajibu midda oo waajibayo biha ayada sababteeda alficl oo waajibayo ha waa midda nalaleeyahay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastadic fabilisaani biyadihi ma awoodiyo ya ma awoodi kartid inaad bedesho munkarka ya laakiin idan markaas maxaa muuqata dhib la-aan midkaad awoodo waayo adoon dhib ku soo gaarayn ya munkarkaad gacanta ku bedeli karto adoon dhib ku soo gaarayn waayo midka laleeyahay ma awoodi karto haddii dhib ku soo gaarayo ma awoodi karto inaga maa tastadic sababtoo ah munkar aan la bedeli karin lama arko oo aan la awoodi karin haddii wax kasta oo kalifo la qaadanayo ilaa nafta ha ku tagto hadday rabtee qofku waa awoodaa inuu isdilo waa awoodaa sama ya inuu isdilo waa awoodaa inuu munkarka inkiro habal lagu dilaana waa awoodaa sama idan waxaa lagu yidhi munkarka awood aadan adiga ku dhibayn oon dhibaato kuu keenayn ya haddii aad ku awoodana inkir haddii awooddaas dhibaato la-aana aadan haysanina ka bedelo darajada kale uguura lagu yiri darajada kale uguur oo ku xigta bilyad waa la awoodi waayo bilisaan lisaankii waa la awoodi waaye bilqalbi khalaas laakiin qalbiga lama wey karo ya qalbiga ma la wey karo abadan sababta qalbiga cid kugu dili karta lama arko cid kugu kontarooli karta ma jirto ha marka idan qalbiga mar kasta waa laga hela ya munkarka bedelidiisa bilqalbi mar kasta waa in laga helo haddii taas lagaa waayo waxaa tahay caasim mujrimaa tahay nin munkarka raalli ku noqday baa tahay haddii taas lagaa waayo karaahiyatuka lilmunkar waa in mar walba qaa'im ay noqoto qalbigaaga ay ku taagan tahay ha waayahay walidaalika ayaa alimaam sufyaan athawri raxima allahu tacaala wuxuu dhihi jiray haddii saddex gaal ay noqdaan inaad ka xarartaa kuu banaan liana aljihaada min alamri bilmacruuf wanahy cala lmunkar jihaadka naftiisa ayaa kamid ah mabdacaas weyn oo alamri bilmacruuf wanahy cala lmunkar layidhah uu kamid yahay isaga jihaadu inaan maxaa lagu yiri laba gaal u istaagaa lagu yiri soo ma labadii gaal waa ka batay saddexay noqdeen inaad carartaa kuu banaan alimaam sufyaan thawri ha sababta qur-aanku adiga wuxuu kugu xiray ducfayka labalaadka gaalada hadday laba noqdaan haka cararaya lagu haddaad toban tihiin oy gaaladu labaatan yihiin yajib calaykum an tasmudu inaad sugnaataan waajib idinku ah hadday gaaladu noqdaan soddon laakiin inaa carartiin waa idin banaanta ha hadday gaaladu soddon noqdaan ya ducfeynkiina ka bateen mogta laba boqol baad ahaydeen gaaladii waxay noqdeen shan boqol ay noqdeen adinkuna laba boqolaad ducfeynkii waa ka bateen soo ma ya cadadkiina waa ka bateen oo shan boqol ay gaareen adinkuna laba boqol aad tihiin idan inaa carartaa kuu banaan ha leano mabdacan isaga ah oo la yidhaaha jihaadka la yidhaaha ayaa mabdacaas weyn ka tirsan u leeyahay oo alamru bilmacruuf nahy cala lmunkar u ka tirsan yahay oo lagu yiri fain lam yastadic haya fa bilisaani fain lam yastadic fa biqalbi halkaasi la socda marka camal kasta oo amaasha sharciga kamida oo macmuur ah ya waxaa shardi u ah oo sal u ah alistidaacatu ayaa shardiya walaa nukalifu nafsan ilaa wuscahaa naf kalifi mayno ilaa awood waxay u leedahay maahan wax kale kuma kalifayna mid calaa dalika ayadoo taas ay u banaan tahay haddana dhinaca kale waxaa u banaan qofku isagoon dadka kale adaraar gaarsiinin oon dhibaato gaarsiinin naftiisa inuu dhiibaa waa u banaan tahay mafhuum ama jamaaca ay naftooda dhiibaan ayaana waa u banaan tahay laakiin shardiga ku xihan tahay dadka kale oo ay u banaaneed inay cararaan waa inaan dhib ka soo gaarin isdhiibkaaga adiga ha waa inaan dhib ka soo gaarin adiga waa ku banaan tahay inaad naftaa inaad dhiibto jamaaca heshiisay oo ku heshiiday inay isdhiibaan oy dhibtaanna waa u banaan tahay toban soddon boqol kun milyan ayaa go-aansadeen inay isdhiibaan oy dhintaan oo gaalada aysan ka cararin waa u banaan tahay laakiin kuway u banaaneed waa inaan dhib ka soo gaaraynin taasna waa masalo kale oo usuusha kamid a ee u leeyahay alamru binafacilmunkar oo waxaa laleeyahay munkarka inkiridda adiga inkiraysa waa inaan dadka kale dhib ka soo gaarayn adiga inkiridda a inkirayso waa inaan dadka dhib ka soo gaarayn haddii dad kale dhib ka soo gaarayo munkarkaas awood uma lihid in a inkirto ha awood uma lihid masaaishaas waxaa loogu tagaya kitaabka la yidhaha usuul dacwa licabdilkariim zaydan aa loogu tagaya qofkii raba baxsi dheer oo ku saabsan alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar iyo jihaadkii iyo istidaacadii halkaasaa laga hela wuxuu yihi marka istidaacadaasu min naxwi tawfiiqi waa tawfiiqdao kaluu yiri alladii tawfiiqdii laa yajuusu uusan banaanayn an yuusafa almakhluuqu bihi makhluuq in lagu sifeeyo makhluuq in lagu sifeeyo oo la yidhaaho makhluuqa ayaa wax waafajiya in la yidhaaho ya taas aysan banaanayn oo kale waa yiri fahaya istidaacadaas maca alficli ficilka way la socotaa ficilkay la socotaa ha way la bilaaban wayna la dhammaan haddii meel dhexe ay ku go'do istidaacadaas laa yajib calayka shay waxba kugu waajibi maayaan waad bilowday ya ficilkii inaad sameedaad bilowday dhaxalkaadi wada meel dhaxal kaaga kala godayba awaadiyaa lagaa qaaday meel dhaxa lagaa qaaday meesha lagaaga qaaday kuugu eg tahay ficilkaas waajibnimadiis lagugu malay ya calaa sabiili mithaal waad fiyowda caasimaadan qabtaa yowm min min ayaami ramadaan sunta waad soonta markay kuu dhiman tahay hal saac markuu kuu dhiman yahay yaa awaaddii lagaa qaaday awooddii soonka dhan aba lagaa qaaday waxaad gashay min ahli lacdaar aad gashay waad jiratay ya waad safartay istidaacadii waa lagaa qaaday markaa mugta waad joojinaysaa marka joogso halkaasaad ku agtay laa yajib calayka shay bacda dalik liannaka laa tajid alistidaac istidaac ma awoodi karto marka istidaacadaasu ficilka markaad bilaabayda waa inay jirtaa markaad dhammaynaysana waa inaad jirtaa ha intaas waa inay muqaarin tahay ficilkay la soconay way la bilaaban wayna la dhammaan ha hadday sidaa noqon weyso laa yajib calayka alficlu ficilku waajib kuma wa ama alistidaacatu istidaacadu ku jiro min jihati sixati oo xagga caafimaadka ah walwusci iyo awoodda watamakun iyo makansiga wasalaamati alaalaad iyo qalabkii oo nabad qaba qalabkii lagu samaynayo ficilka oo nabad qaba fahiya qabla alficli ficilka hortiisay tahay intaan ficilka la samaynin waa inaad caafimaad qabtaa waa inaad awood leedahay waa inaad ficilka makansataa ay kuu suuragal tahay mafhum aalooyinkana ya aaladuhuna waa inay kuu nabad qabaan ya aaladuhuna waa inay kuu nabad qabaan walidalika ya qalabka qalab waxa lagu shaqaynayo waxa waxa lagu qabanayo adimadaada iyo caafimaadkaaga iyo xooggaaga ya iyo hubkaaga aad ku diriraysa qalab wax alla waxa adigu ficilkaas ku samayn lahayd waa inay kuu nabad qabaan qabla dukuuli lficil intaad ficilka gelin walidalika mas'aladii ahayd mas'aladii ahayd xadiidkii shafaacada ku jirtay oo dad badan isku reexreexaan oo ahayd qowmun lam yacmaluu khayran qadu ahayd qowm waxaa ka mida dadka jannada la gelinaayo qowm aan weligood wax khayra soo samaynin weligood wax khayra sooma samayn ya jannadayna gelayaan ilaa annahum qaaluu laa ilaha illa allah laa ilaaha ila allah waa haysteen tawxiidkay haysteen laakinahum lam yacmaluu khayran hayra tawxiid wa khayr aan tawxiid ahayn ya weligood sooma samaynin tawxiidkii keligiis ay haysteen ayaa ilaahay markaa u dambeeda wuxuu amrayaa qof kasta markay malaa'igtii shafaacdo oo nabiyadii shafaacaan oo mu'miniintu shafaacaan ya dadkaas ayagaa shafaacada umada dadkaas oo dhan sooma qaadi karto ayaga kama soo bixi karto naarta leannahu lam yacmaluu khayran qadu ya keliya yaa haray oo leeya alla marka yaa haray yaa yaan shafaacin oo haray yaa shafaacin waxaa laleeya waa la wada shafaacay ilaa arxam araaximiin arxam araaximiin yarxamu haulaa'i bikalimati alikhlaas allatii habatuu calayha kelimadii ikhlaaska ay ku sugnaayeen oo macrifat ullaahi wa tawxiiduhu ahayd wa cibaadatuhu ayadiiyaa lagu soo bixinaa qoomu lam yacmalu khayra qad taas waxaa ka dhashay camal min alacmaal oo acmaashii sharcigu waajibiyey ah ya qofku haddii aysan jaxdin ka tegistiisa kasa tagto inaysan gaaloobayn mila salaati wa mila siyaami wa mila alxaji wa mila zakaati wamaa ila dalika haddaysan camalkaas wujuubkiisa inkirin ka tegis keligeed inaan lagu gaalaysiinin ayuu xadiisku caddeeyey bacda asxaabina alafaadil waxay yidhaaheen dadkan weliba xataa shuuqa iyo ahimo waaweyn ayaa meeshaas galay laftooda oo yidhi dadkan qabla taba kun ay ahayd su-aalaanu celinay waxaan nidhi hadday qabla taba kun ahayd kayfa wajabat calayhim asalaatu qabla taba kun ayay ahayd sooma inamaa tabakanuu an yusaluu qaaluu laa ilaha ila allah wamaatuu limaada cudiba haddaysan makansanin maxaa loo cadaabay ha waxaa cad cadaabka la geliyey in lagu geliyey markay tawxiidsadeen oo salaadii ay ku waajibtay oo salaaddii inay tukadaan laga rabay inay tuka diideen ya markay tuka diideen ayaa lagu cadaabay salaadii ay tuka diideen lagu cadaabo naarta lagu gelso leannu hadday laa ilaaha ila allah markay yidhaahdaan naftu ay ka dhacdo ya sida ninkii asaga ahay oo kale ninkii qaryada aadi la yidhi halkaa ku toobadkeen ya ee qaryadii keliya markii uu naftii timid oo sakaraadka uu ku jiray rafashadii keliya la gaaray xagga iyo maaragtay xagga dhulkii fiicnaa ya jannadaa la geliyay alaysa dalik ya daaka alinsaan ma tamakana min alficl tawbadii markuu keeni lahay ma makansan ya laakiin waxuu makansada keliya meeshii la amray inuu tago inuu aado oo halkii uu aado ayuu makansaday markuu meeshii u dhawaaday waa loo dhaafay boqolkii ou dilay waa loo dhaafay marka qabla tamakun qofku ayadoon makansan lama cadaabo walaalayaalow masalaas waxaan umalana wa iska caddahay ka shamsi waa caddahay ya waxay ku caddahay a'imadii ahlu sunnaha oo ku tegay ana taarika salaad aladi lam yajxad wujuubaha muslimun faasiqun muslim faasiga inuu yahay taariku salaadkaas a'imadaas inay xaqa ku sugnaayeen ayay caddaynaya laakiin waxaan leenahay maca dalika culimmada waxaa looga baahan yahay markay ka hadlaayaan sharciga iyo ka waramayaan taariku salaad taariku siyaam ama taarikulcamal camalka ninka tegay inay maraan dariiqada ah wixii waciid ku soo arooray inaysan ta'wiilin ay sii daayaan si dadku camalka aysan uga tegin inay ta'wiilin man taraka salaad faqad kafar waa idlaaqayna ninkii salaada ka tagaa waa gaaloobay saasaan ufasirayna ha ya ninkii salaada ka tagaa waa gaaloobay saasaan ufasirayna ya ha ujeedadana waa maxay inaan dadka tarhiib gelino waay salaada ka tegisaas aan ka tarhiib gelino waay laakiin masalada xaqiiqadeedu xadiidkaa shafaaca ayaa caddaynaya qawlu laa ilaaha ila allah wa macrifatu rabbi wa tawxiiduhu meel la-aan ma dhacayso meel la-aan ma dhacayso ha ha oo isla mid noqon maayaan marna nin ilaahay inuu garto diiday inuu xaabudo diiday inuu waxido diiday iyo nin ogolaaday isla mid noqon maayaan isku meelna la marin maayo arrintan meeshan waa noo cadaynaysaa ma jeeda sababta waxaan leenahay inuu maaragtay waa tamakunay salaadii u ka tegay saasaa loo cadaabay jannadana maxaa lagu geliyey laa ilaha illa allah lagu geliyey aye haddii uu gaaloobay janno lama geliyeen waxaa la dhihi lahay meesha ha ku jiro ninkan xajkii u diiday ama salaadii u diiday ama soomka u diiday saas darteed ha ku waara naartaa la dhihi lahay haddii uu gaal yahay marka istidaacadaas oo la yidhaha tamakunka iyo salaamat alaalaad waa qabla alficil wa biha istidaacadaas ayaa yatacalaqu biha alkhitaabu khitaabka sharcigu ayadu ku tacaluqaa khitaabka sharcigu ayadu ku tacaluqaa yani waxa awaamirta sharciga ya iyo nawaahida kulligood istidaacadaasi ku tacaluqaan oo tamakun wasalaamat alaalaad ah ay ku tacaluqaan kama qaala tacaala siwawa kama qaala tacaala waa sida alla yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa naf alla ma kalifo ilaa awoodeed mooye awooddeedaa lagu kalifaa intay awooddeeda la ag tahay ya qofkaan asagaa matalan ya waxaa ku dhacday matalan inuu maaragtay salaadii uu rukuuci waayey sujuudina waayey dhabarkii ilaa shurkii ayaa baaba'ay lam yastadex ilaa an yaquuma istaaga waxaan macawoodo oo istaagnaan istaaga kudhuko kula ku dhamaysana lagu kalifi maayo rukuuc iyo sujuud lagu kalifi maayo ya waa awoodi waayo khalaas indhihii yaa laga qaaday waa la indha tiray wixii fiira u baahnay lagu kalifi maa ilaa indhiyaa laga qaaday soo ma samcigiyaa laga qaaday maqalkiyaa laga qaaday wixii maqal ku xirnaay lagu kalifi maa oo sharciga ka mid a ma lagu kalifaayo haakada waa kaas ya saasaa loo wadaa marka qofku waxay awood aysan u lahayn laguma kalifin awoodaasu waa salaamat alaalaad waa tamakun waay ha awooda la sheegayo oo istidaacada oo kalifa takliifka ku xiran yahay oo khitaabka ku xiran yahay laakiin midii oo macal midii oo ficilku ku waajibayo qofka ficilkiisaba la socotaaba maba laga wey karo ha haddii ayadana la waayo lafteeda tii hore meesheeday mare lagama rabo ha sharaxu ku yidhi wal walula midda hore qaala biha lashaaciratu ashaacirada ayaa ku qowlay istidaacadaas hore walukhraa tan kalena qaala biha almuctasilatu muctasilada ku qowleen wasawaabu lqawlu bihimaa macan sida sawaabka waxa weeye macnaha ashaaciradu waxay leeyihin istidaacada loo baahan yahay waxa weeye midda ficilku ficilka la socota waay oo tawfiiqd oo kalea waafajinta oo kale waay waafajinta maasaa iskale qofka bal fiiri waxaan ficilkaa ka waajiba waxaysan ficil miyaa ku waajibaya aysan iyadu awoodinba ma ku waajibayo muctasilana waxay dhaheen maya midaan salaamata aadama tamakun aan la rabaa bis ee midii yajibu macal ficilo lama rabo sawaabkuna waa labadaba in la rabo waay cala tafsiil aladi dakarahu mualif raximahullah mualifku tafsiilka ku sheegay ayaana lagu rabaa ha midna ficilkay la socotaa midna ficilkay ka horeysa waqad bayana dalika shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah shekhulaam ibnu taymiya raximah ullah ayaa cadeeyey arrinkaas bayaanan shaafiyan cadayn daawo leh ayuu baya cadeeyey laa basa min naqlihi bitamaamihi maas male buu yidhi inaan dhammaystirkiisa kusoo kusoo naqlino liahmiyatihi waa ahmiyadda uu leeyahay hadalka isaga ilaa ahmiyaddu waxay ku jirtaa in wax la caddeeyo sooma siday si fican wax ugu caddaan lahaayeen ayaa laga ayaa meeshaan muhiimad u leedahay qaala raximahu llahu calayh raxmatullahi calayh raxmaddii alla dushiisa awato wuxuu yihi fii majmuuci alfataawa ayuu wuxuu ku yihi sheekhu mujaladka sideedaad saddex boqol iyo ko iyo toddobaatan iyo saddex boqol lix iyo toddobaatan inta ah qad takalama annaasu min asxaabina dad saaxiibadaya ka mid ah yaa hadalay buu yidhi wa gayrihim iyo kayrkood fi istidaacati alcabdiya ka hadlan addoonka awooddiisa hal hiya maca ficlihi aw am qablahu ma ficilkiisa la socotaa mise waa ka horeysa ay isku qabteen dadki wajacaluuha qowlayni mutanaaqidayn waxayna ka dhigeen laba qowl oo isburinaysa fa qowmun qowm jacalu listidaacata maca alficli faqad istidaacada ficilkay la socodsiiyeen oo keliya wahada huwa algaalibu kan ayaa haalib u ah calaa muhbitati alqadari qadarka kuwii sugay almutakalimiina min asxaabi alashcariyi wamawaafaqahum min asxaabina wahayrihim oo ka ahaa kuwii mutakalimiinta ahayo saaxiibadii ashcari iyo dadkii waafiqay oo annaga saaxiibadeen ka mida iyo keyrkood saaxiibadood yani xanaabilada wa xanaabilada qaar ashcari ahay bogtiin alxanaabila kulama kaanuu calaa sunna awow ha qaar ashaacir ahay oo mutakalimiin ahay ha waqaamu qoomna jacaluu alistidaacata istidaacada waxay ka dhigeen qabla alficliya ka dhigeen waa walgaalib cala almufaad kuwa diida sifaadka alle tanu haalibkaa waaye min almuctazilati washiica oo muctazilada iyo shiicada ah wajacala alawaluuna alqudrata laa tasluxu ilaa lificlin waaxid kuwa hore waa shaaciradii qudradii waxay ka dhigeen inaysan u suubanayn hal ficil mooye wax kale ay ka dhigeen id hiya maxaa yeele iyadu muqaarinatun lahu ficilkay la xiriirtaa laa tanfuku canhu kama zuulayso wajacala alaakharuuna alistidaacata laa takunu ilaa saalixatan lididayn istidcaali waxay ka dhigeen midaan u suubanin laba iskullida mooye wax kale aan usuuban ay ka dhigeen ayaguna walaa tuqaarinu lficla abadan ficilkana lamaba xiriirteedaan weligeed walqadariyatu akaru inxiraafan kuwa qadariyada leedah ayaga ayaa qalooc badan fa inahum ayagu yamnacuuna weydiinayaan an yakuuna maca alficli ficilka inay la socoto qudratu qudro bixaalin sinaba inay la socoto awood weydiinayaan faina cindahum ayaga agtooda ana almucasira kan saameeya ka wax saameynaya laabudda waxaa laga maarmaana an yataqadama cala alasari inuu raadka ka hormaro laa yuqaarinuhu bixaalin sinaba awsan la xiriirsan sawaaun fi dalika alqudratu waliiraadatu walamru arrintaas waxaa ku sinan awaadda iyo doonista iyo amarkaba saddexdooda midkii raba ha noqdo mucasirka eh waa inuusan asarkiisa la xiriirin ha qudrada wixii ka dhashay waa inaysan la xiriirin iraadada wixii ka dhashayna waa inaysan la xiriirin amarka wixii ka dhashay waa inaysan la xiriirin saasay joogaan والصواب سيد صوابك الذي دل عليه الكتاب والسنة متك كتابك السنة آية السنة أن الاستداعة عواد متقدمة ومتك الرئيسة على الفعل الفعل ومقارنة له وأنا من الحريرة أيضا حدنا واقع هذا مثل أنا محن سمعنا أنا هذا وحن سمعنا وحن أخرنا سما استداعتي وإيه سعطاء إنت وحقرنا وإيه سعطاء إيه ما حريسه هذا إيه حطه ya khalaas waxaan akri kara ma jirto sama sidoo kale tamakun alaalaadna waa ii hormareen oo intaanan casharka bilaabin aaladaha carabka iyo qalbiga iyo indhaha iyo faruuryaha aaladihii waa ii nabad qabeen markaan bilaabayay welina waa ii nabad qabaan soo ma haddii markaan bilaabayay aan aaladuhii ii nabad qabin oonan makansa karin casharka miyaan akrin lahaa ma akriyeen ya haddaysan weli ila socosnin oo aaladihii sidii aysan u nabad qabinna miyaana wadi lahaa maya soo ma idan labadii istidaaco labadaba waa midna way ka horeysaa midna waa la xiriirtaa midda la midda ka horeysaana faqayntu horeyn ay ku go-aydo maya waa horeyn ay daa'imayso ay weli jirto ha ilaa midaan u dhammaato ayaduna way la dhammaan markaas o waayahay watuqaarinuhu istidaacatun ukra ukraa waxa kaloo la xiriirta istidaaco kala siira istidaacadii hore waana mutaqadima waana muqaarina sooma tu kalaa la xiriirta laa tasluxu ligayri oo aan ficilkiisaas wax kale aan u subanayn fal istidaacatu nawcaan istidaacadu marka waa laba nooc mutaqadimatun saalixatun lididayni mid horeysa oo u suubata laba isullida oo labada isullidka maxay yihin misaalkayga hadda inaan wax akriyo inaan akrin labadaba tamakul aalaad waa usuubadaa sabaa aaladaha iyo nabadgala ayaan haddaan rabana wax akrin karaa haddaan rabana iska day karaa ya haddii aan wax dilaayana aaladaha iyo nabad qaba ayaan wax dili karaa haddaan rabana iska day karaa soo ma midda oo muqaarinada ah ya ayadu waxay u soo bataa keliya ficilka markaas aan rabo inaan sameeyo usoo bataa oo qiraacada ah yay usoo bataa bis ha ficilkaas ay la socotaa waayahay waayahay wa muqaarinatun waana muqaarina wey laa takuuna ilaa macal ficile mid muqaarinaha oo la xiriirtaa ficilka mooye wax kale lama socoto fatilka hiya almusaxixatu midaas muqaarinada ah oo ficilka la socota waa mida saxaysa lilficli almajsuwatu lahu almujawisatu lahu oo banaynaysa waay ogolaanaysa mafhum mida ficilka la socota waa mida saxaysa ficilka matalan ficilkii waaba salaad ya waan dukanaya salaadii ictidaal oo dhanaan ka gooye a waana wooday sooma anaa iska jaray ya ama ictidaalka iskaba aanan jarin waan waday salaadii iyadoo adkaanteeda u dhandana ayaan wada sameeyey istidaacadeedaas marka oo salaada ku wada sameeyey salaadaydi way saxday sooma si saxay u timi haddaan salaadii qaarkeed aan nusqaamiyoon anigu joojiyana salaadii way joojina soomaa oo way xumayna ya marka ayada ayaa salaadii ama xumaynaysa ama ayada ayaa salaadii wanaajinaysa isdacdaas midii hore laakiin ayadu tabakunil aalaada shaqadoodu waxay ahayd aaladaha nabadqabkooda ahayd aaladaha aaladii weli waa nabad ayagoo nabada ayaa salaadii ama ku cayaaraya ama aan fiicnaynaya waa ka marka istidacada dambe waay mida saxayda وهي الموجبة للفعل على المحققة له ومدى فعل كواجب سي حقيقين السأل ويسألك ها سيد عرس في هنا فعل كما واجب لكن خدابك كنت تعلقي أقول مفهوم خدابك الشرعي لو أتامر والله سمع الخداب الوضعي والخداب الشرعي سمع خدابك وضعي يا يا أسوي ماله إسكي يلا من السبب والمانع والشرط فاخذ أقوات اليوم ها سلامة الآلة والمكت هي عدم سلامتها تمكن وعدم تمكن واي كاس خدافة شرعي أنا محوية وأوامرت شرعي وأنت حقه يوم حصادي بيرح وحكا سوقع وعلمت القرآن حقه هذا بحش أقيموا الصلاة الصلاة تكذا أوقع آتوا زكاة زكاة الضحية يا laa tashrabu lkamra kamrada haabinina walaa taqrabu zina zinada ha u dhawaanina waankixul ayaama u guuriya kuwa garoobada waa awaamirtii isaga la socotaa khidaabka sharciga ay la socotaa khidaabkaas waxaa leeha magaciisa sharciga leeha marka khidaabkii wadciga ahay shaqo kuma le istidaacadan istidaacada waxay la socotaa khidaabka sharciga ay la socotaa oo markuu awoodi tago markuu damco inuu salaada dukado istidaacadaas aa laga hela oo la soconaysa ha haddaa dhinac kala fiiridana inuu salaada dukado alla waafajiyey sooma haddaa alla waafajin salaadna dukan laha ya haye khamrada haddaa alla waafajin ma iska dayn laha maya zinada ma ma iska dayn laha inuu dhawaado haddaa alla waafajin maya ya wamaa tawfiiqi ila billah ahi wamaa tawfiiqi ila billah marka tawfiiqda lamidta midaas qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi fi luula midda hore istidaacada hore wuxuu ka yidhi alle walilaahi cala annaasi xiju lbayti man istadaaca ilayhi sabiilan ya allah wuxuu ku leeyahay dadka inay xajka u qasdaan oy aadaan oy xajiyaan man baa lagu leeyahay istidaaca awooda ilayhi xajka xaggiisa sabiilan jid u awoodi kara meeshaani si fican ugu cadaanaysaa istidaacadan ma waxaan ku fasiraynaa midii qabla tamakun wasalaamati laalaad ahayd miyaan ku fasiraynaa ko mase waxaan ku fasiraynaa midii maxal ficli ahayd oo tawfiiqda lamid ahayd qabla tamakun aan ku fasiraynaa inahaa tatarjam waxay ka tarjamaysaa istidaacadii qabla tamakun ahayd oo salaamat alaalaad ahayd wa ya ninkii awooda oo xoolaha ku xaji lahaa haysta oo caafimaad qaba oo jidka mari kara ninkaas waa ninka uu waajibka kuleeyahay w ay oo fariidadii ayada ahayd ay soo gaartay isagoo awooddaas leh maalin uu awooddaa leeyahay hadday soo martay maalintaa laga bilaabo fariidadaas waajibay ku tahay masalan maalin buu awooday oo maal badan buu yeeshay maal badan buu yeeshay maalin nin dhalinyaraha xoog lena waa ahaa oo safarka ka bixi kara maalkiina leh yuu ahaa waa diiday inuu soo xajiyo ninkaasu camalkii ilaahay ma jabiyey mise ma jabin waa jabiyey lianna tamakana min alficl wastadaaca bilistidaacati maaratay allatii yajibu maca alficl tii ficilku uu la waajibayey isagoo awooda midii tamakunka isagoo awooda tamakun wasalaamati ilaalaad ayuu aadi diiday ninkan waa nin caasiya marka marka istidaacada ku jirta ayadan waa istidaacadii tamakun tamakun wasalaamati ilaalaad ahayd ya waa dhamaaday khalaas halkaas inoo joogta insha allah baaraka allah
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين